العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب تبريد الحصى للسجود عليه baabu bayaani xukmi tabriidi alxasaa quruuraxa ama dhagaxa qaboojintiisa xukunka kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ama xadiidka kusoo arooray lisujuudi calayhi in korkiisa lagu sujuudana loo qaboojiyo tabriid waa min barada yubaridu tabriidan waana qaboojin وبالإسناad qال أخبرnا qتيبة qال xdثnا عباd وهو عباd بن عباd بن xبيب بن المهلب بن أbي صفرة الأزدي البصري ثقة رbma وhm عن محمد بن عمر عن سعيد بن الحاrث وهو سعيد بن الحاrث بن أbي سعيد بن المعlى أbو سعيد بن المعlى ayaa ayuu ku abtirsadaa wowgiis ah ayb almadaniyu wahuwa hiqat rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can jaabir bni cabdillaahi qaala kunaa nusalii maca rasuuli llahi sal l slama nabigan la tukan jirnay aduhra duhurka faaakudu waxaan qaadayey qabdatan cantoobo oo min xasan dhagax ah qururax fii kafii ayaan ku qabanayay gacanteyda calaa cashayda ubariduhu anoo qaboojinayo uma uxawiluhu dabadeed waxaan ku wareejinayay uxawiluhu min ataxwiili waay waxaan ku wareejinayay fii kafi laakhar calaa cashayda kale faidaa sajadtu haddaan sujuudayo wadactuhu waan dhigayey lijabhatii foolkayga ayaan u dhigayey yani markaan sujuudo meesha aan ku sujuudayaan intaan dhigo ayaan ku sujuudayo ee dhagaxa isagoo gacanta ku haysto madaxa ma saaraya ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay in markaa qofka uu ku sujuudo dhagax uu qaboojiyey sidaas oo kale xadiidkan abu daawuud baa warinayo qaboojinta waxa uu calaacash u saaraya inuu ku qaboobo ayuu rabaa dhagaxa kulul oo calaacasha ka kulul marka calaacashii qabowgeeda marka dhagaxii la dul saaro xoogaa yar buruuda iyo qabow ayuu ka helaa waxaa kaloo laga qaadanayaa camalkaas yarka ah dhib inuuna lahaynoo inta cantoobo dhagaxa lasoo qaado gacanta kale lagu wareejiyo iyo inaanu dhib lahaynoo camal yasiira inuu iyo qaliil ah ayib bukhaari isaga wuxuu keenay marada inuu iskaga dhigo yacnii inay isaga dhigi jireen kuleylka dhulka itiqaa'a alxarri ayb maradaana da xadiidkeedu inay mutasil tahay iyo inay munfasil tahay lama kala cadaynin ayb meeshaasna marka hadday mutasil oo qofka ay la dhaqdhaqaaqaysa iyo haddii kale iyana warar badan baa ku jiro oo hadda laysa hada mowdicahu qaala baabu takbiiri lisujuudi takbiirtii caddaynteediibu u baab yahay lisujuudi loo takbiirsado marka sujuudda loo socdo allahu akbar in la yidhaha loo takbiirsado takbiirtaasna bukhaari wuxuu baabeeyey xiina yahwi marka la hoobanaya allahu akbartana lala dhahayaa wa bihi qaala akbaranaa yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadahanaa xamaad can haylaana bni jariirin wahuwa almicwaliyu اlasdiyu hiqat can muطarifin qaala sallaytu ana wacimraanu bnu xusayn ayaa tukanay khalfa caliy bni abi aalib ayaan ku tukanay fakaana wuxuu ahaa cali idaa sajada hadduu sujuudayo kabara allahu akbar buu dhahayay waidaa rafaca ra'sahu min asujuudi madaxiisa hadduu sujuuda kasoo qaadayana kabara allahu akbar ayuu dhahayay waidaa nahada hadduu hinqanayo min alrakcatayni labada ragco ou ka hinqanayo ka kacayana kabara allahu akbar buu dhahayay falamaa qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhammeeyey akhada cimraanu biyadii cimraan gacantou iga qabtay wuxuu gacanta uga qabanayaa marka arrinka uu rabo inuu u sheego ahmiyada uu leeyahay darteed qof markaad rabto inaad u sheegto wax aada muhiim u ah gacantaad ka qabanaysaa fa qaala wuxuu yidhi laqad dakaranii haadaa kan oo cali ah wuxuu i xusuusiyey kalimatan buu yidhi markaa cimraan kelmad qaala wuxuu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa salaata muxamedin sala allahu calayhi wasalam yacnii shayga uu xusuusiyey ma salaata muxamedin buu yidhi ma wax kaluu yidhi maadaama uu ku shakiyey ayuu yacnii marka uu leeyahay washaku waxaa la yidhi min xamaad ayb nabiyullaahi moxamed salaadiisa ayuu i xusuusiyey buu yidhi marka meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa takbiiraatul intiqaalku inay sunno yihiin oo markaad rugni ka baxaysood rugni kala aadaysid takbiiraadka inay sunno yihiin waa hada jumhuuru ahlilcilmina sidaasay qabaan waa jiraan qaar iyagu dhahayo takbiiraatul intiqaalku waa waajib waa jiraan riwaaye axmedna waa laga wariyey maaligna madhabtiisu wax khilaaf ayaa jiro ayb laakiin calaa qowli ljumhuur takbiiratulixraamka unbaa rukni ah wixii ka soo haray oo min atakbiiraati waa sunno hadalkan uu leeyahay laqad dakaraniina waxay ku tusaysaa in dadku ay ayaamihii dambe iska dhaafeen takbiiraatulintiqaalka waayo hadday shay iska shaa'ica ay tahay ma uunan dhaheen laqad dakaranii culimada qaarna marka waxay yidhaahdaan awalu man taraka takbiiraadkaas mucaawiya u ahaa qaar cuhmaan bay dhahayaan laakiin waxyaabahaas cuhmaan iyo ma aynan ansixin ayb wa bihi qaala akbaranaa camru bnu caliyin wa huwa abu xafs alfallaas qaala xadaanaa mucaadu wa yaxyaa mucaad bnu mucaad alcambari weeyaan yaxya bnu waa yaxyaana waa yaxya bnu saciid alqaطaan qaalaa waxay yidhaahdeen xadaanaa zuhayru wahuwa bnu mucaawiya qaala xadaanii abu isxaaq wahuwa sabiciyu camr bnu cabdillaahi alhamdaniy can cabdiraxmaan bn اlswad can calqamata wاlswad can cabdillaahi bni mascuudin qaala kaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yukabiru inuu kibaaranayo oo allahu akbar dhahayo fii kuli khafdin wa rafcin hoobasho kasto iyo soo kor noqosho kasto cumuumkan marka fii kulli khafdin wa rafcin waxaa laga soo reebayaa marka rukuucda laga soo kor noqonayo marka rukuucda laga soo kor noqonayo allahu akbar lama dhaho samica allahu liman xamidah ayaa la yidhaahdaa bilijmaac ibnu xajar sidaasuu yidhi taxmiid unbaa tasmiic unbaa lagu soo kor noqona marka fii kulli khafdin wa rafcin markuu leeyahay waxaa laga bixinaa meeshaas inta soo hartayna yukabiru waa kibaaranayaa markuu hoos aaday markuu hor aaday waxaa kaloo xadiidkan cumuumkiisa aan ka baxaynin oo ku jiro sajdatu tilaawo markuu u hoobanayo waa taagnaayey qur-aan uu akrinayay sujuud baa timid sujuuddaa markay timaado salaadaba uu ku jiro allahu akbar ayuu dhahaya liannahu fi salaati buu ku jiraa waxaana la wariyey nebigu sal ll ly slam inuu fii kulli khafdin wa rafcin markuu salaada ku jiro inuu takbiiran jiray qofkii yidhaahda maya la takbiirsan maayo isagaa daliil laga rabaa lianna cumuumkan waa macmuul waa lagu camal fala lianna sajdatu tilaawada marka ay salaada dhexdeeda ay tahay salaaday ka mid tahay acmaashaas marka waxay soo gelaysaa un salaada ku dhex jiro fuqahadana waxaan filayaa marka ama dhammaantood inay sidaas qabaan marka ay bannaanka tahay bay isku khilaafeen hal yukabar khaarija salaad marka aada sujuudu tilaawo aada aadaysid allahu akbar ayaad dhahaysaa mase maya maalig baan filayaa marka awsadku inuu keenayo in isagu uunan allahu akbartaas qabin jumhuurkuna inay qabaan allahu akbar ayb marka de xadiidka dacfiga uu ku jiro cabdullaahi alcumari uu ku jiro nebigu markuu sajido tilaawo uu sameynaya salaada ku jira kaana yukabiru iyo dacfigiisu de kanaaba looga kaaftoomaayo iyadoo weliba kaa laftiisu ziyaadada takbiirta waxaa la yimid cabdullaahi miya oo daciif ah mase waa cubaydullaahi ibnu xajar mustadraga wuxuu u tiiriyaa cubaydullaahi inuu ahaa laakiin mustadragan hadda yaallo cabdullaahi unbuu qora laakiinse hadda mustadragan dabacaadkan ma lagu tawhiimin karo xufaadda waxay u baahan tahay marka in nusaqa iyo wax badan laga baarbaaro oo bal loo hubiyo inuu cubaydullaahi yahay inuu cabdullaahi yahay way dhici kartaa inuu wahmiyo laakiin dabacaadkan ayagaba ay dad teebka ay garaacayaan wax badan loogama kalsoonaa kara naftirkooda wayusalimu can yamiinihi wacan yasaarihi midigtiisa iyo bidixdiisa ayuu u salaamo noqsanayay wa kaana abu bakrin wa cumaru radia allahu canhumaa yafcalaanihi abu bakar iyo cumarna sidaa ayay samayn jireen qaala baab marka abu bakar iyo cumar waa samey jireen marka la leeyahay macnaheedu ma ahan sunnada nebiga inaynan sugnaanaynin ma aha sida uu alimaamu shaafici uu leeyahay bayhaqina uu ku wariyey almadhal madhalka uu ku wariyey yaxya bnu aadam yaa laga warinaa laftiisa nacam yaxya bnu aadam buu ahahay yaxya shaafici maaha yaxya bnu aadam ayaa wuxuu yihi sunnada nebiga sala ll l slama sideeday u taagn taagan tahay mar walbo marka la leeyahay hadihi sunnatu abi bakrin wa sunnatu cumar ama sidan oo kale la leeyahy wakaana abu bakrin wa cumar yafcalaanihi macnaha laga wadaa waxay tahay buu yidhi lama nasakhin waay nebigana waa sameeyey markuu dhintayna abubakar iyo cumaraa sameey jiray waay wax la nasakhay marka ma ahan waay ee laa macnuhu inuu yahay sunnada nebiga ma sugnaanaysa jeer abubakar iyo cumar ay ku dhaqmaan ma laga wada saas maaha sunnada nebiga sideeday xujo u tahay ayb markaa sunnatul cumarayn iyo marka la leeyahay yani nebigana waa ku dhintay bacdigiisna waa lagu camal falay waay ma la nasakhin macnaha laga wadaa marka meesha ka soo baxayaa sidaas waa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa yakhiru oo u hoobanayaa lisujuudi sujuudda see loogu hoobanayaa wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadahanaa khaalid can shucbata can abi bishrin wa huwa jacfar bnu abi waxshiya qala samictu yusufa bna mahak wahuwa alfarisiyu lmakiyu hiqat yuxadiثu can xakiimin xakiim bni xisaam qaala wuxuu yihi baayactu ayb marka meesha waxaa la yidhaahdaa laakiin imaam axmed baa wuxuu yihi yusuf bnu mahak can xakiimi bni xisaam baynahumaa cabdullaahi bnu cisma ayaa u dhaxeeya oo yacnii ka ma soo gaarin buu leeyahay yuusuf xakiim ayb bukhaari laftirkiisana fi taarikh اlkabiir buu ku sheego wuxuu yihi cabdullahi ibnu cisma samica min xakiim ibni xisaam samica minhu yuusuf bnu mahak isnaadku marka inqidaac inuu ku jiro ayaa ka muuqanaya marka meesha waxaa kaloon ka fahmaynaa marka la yidhaha yuusuf bnu mahak yuxadiu can fulan yuxadiثu can fulaan inaynan xadaanii ama samictu ahayn oo weli cancana ounan ka baxaynin sanadkaas ayb waayo waxa yuxadiu dhahayaa waa abu bishr ayb yuusuf ayaa wuxuu ka sheekeeyey xakiim xaggiisa waa ka maqlay marka ma aha qaala baayactu rasuula اllahi sal l slm nabigan la mubaayacooday anlaa akhira inaanan dhicin ilaa qaa'iman anoo taagan maahne taagni anoo taagan un inaan sujuudda u hoobto laba macnaa lagu macneeyey macnaha hadda daahirka oo musanifkuna uu ka fahmay xadiidku waxa uu yahay marka aada rukuucsan tahay rukuucda inaan sujuudda laga aadin ee sujuudda laga aado qiyaam qiyaam in laga soo aado marka kayfa yakiru lisujuudi yakiru lisujuudi wahuwa qaa'imun ay ka dhigan tahay isagoo taagan ayaa sujuudda uu soo aadaa ayb waana macnaha hadda soo degdegayo nasaa-ina uu kafahmi ka fahmay macnaha labaad waxa uu yahay oo laga wado qaar baa marka waxay yidhaahdeen macnaheedu waxay tahay allaa amuuta ilaa cala alislaam nebigan waxaan kula mubaayaxooday allaa akhira yacni inaanan dhimanin waay qofku marku dhinto dhulkau dhacaa soo maaha inaanan dhulka dhicin oo aanan dhimanin ilaa qaa'iman anoo taagan oo cala lislaami ay haabitan cala lislaami fi lislaami macnahana marka waa lagu macneeyey laakiin nasaa-i macnahaas ma watay hadda kanu ka horo ayuu wadaa walidaalika qofku markuu sujuudda aadayo waa inuunan rukuucda ka aadin dad badan haddaad u fiirsato markay rukuucsan yihiin ma istaagayaan waa rukuucsan yihiin ayagoon istaagin bay dhexda ka noqonayaan waxyar bay madaxa intay kor u qaadaan ayay sujuud aadayaan ninkaasi sujuudda can qiyaamin kama aadin laba ruknina waa ka maqan tahay ruknu lqiyaam iyo rukniga dumaniinadiina waa ka maqan tahay oo ictidaalku ou lahaa eber waay salaadaas marka ayb waana u badan yihiinba dadkan aan waxyar haddaad masaajidka fiiriso dadka tukanaya markaad cabaar eegto tobankii qof aad fiiriso waxaa laga yaabaa saddex ama afar inay noocaas yihiin salaadoodu ay tahay meelay u ordayaan ma taqaanid inay bartaan ma ogola inuu tukaday buu isku maleeyaa qofku marka inuu salaada waaba soo galay masaajidkee si fiican inuu u tukadaa fiican oo aan raacasho marka lahayn qaala baabu rafci lyadayni lisujuudi gacmihii kor u qaadidooda sujuudda loo qaado yani marka sujuudda loo socdo in gacmihii kor loo qaado wbihi qaala ahbaranaa mxamed bn lmuhanى qaala xadaana bnu abi cadiy can shucbata can qataadata can nasr bni caasim can malik bni اlxuwayris anahu ra-a nabiya sal l slam nebigu arkay rafaca yadayhi isagoo labadiisii gacmood kor yeelay fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda idaa rakaca markuu rukuuco wa idaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor u qaado min arukuuci uu kasoo qaado waidaa sajada marka uu sujuudo kolka uu sujuudayana gacmuhu kor u qaadi jiray iyo waidaa rafaca ra'sahu madaxiisa markuu kor uga soo qaado min sujuudihi sujuudiisa xataa yuxaadiya bihimaa ilaa uu ka qaabilsiiyo furuuca uduneyhi dhegtiisa balaqdooda xadiidkan marka qeybta dambe muslimaa wariyay inta dambe oo waidaa rafaca ras oo kaana yuxaadii bihimaa furuuca uduneyhi saasoo kale u wariyey tarjamada markay xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir marka sujuudda uu aadayo in gacmahana rafculyadayn la sameynayo kan tilmaamaa xadiidkan wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanى qaala xadaanaa cabdulaclى whuwa bnu cabdilacla saamiy qaala xadaanaa saciidu wahuwa bnu abi caruubata can qataadata can nasr bni caasim can malik bni اlxuwayrih anahu ra'aa nabiy اllahi sal ly slm yarfacu yadayhi fadakara milahu ibnu xajar marka wuxuu keenay xadiidkan fatxulbaariga markaabuu wuxuu yidhi riwaayadan buu keenay daliil ahaan ayuuna u keenay in afartii meel oo ibnu cumar xadiidkiisa ku jirtay meel aan ahayn in lagu sujuudi karo in waxaan ujeedaa lagu takbiirsa gacmaha kor loogu qaadi karo markaasuu wuxuu yidhi walam yanfarid bihi saciidun faqad taabacahu hamaamun musanifku ka sheegay nasaa-i ayuu marka inuu xadiidka wariyey buu sheegay markaa buu yidhi riwaayadan uu keenay saciid lama goonin noqonin bal hamaam ayaa mutaabiceeyey buu yidhi can qataada laakiin cinda abi cawaana musnad abi cawaanayna ku sugan tahay buu yidhi laakiin kitaabka nasaa-i laftiisaaba mutaabacaad ku yaalaan soo maha xadiidkii hore waa shucba can qataada midkan dambena waa saciid can qataada kan soo socda laftirkiisa waa isku macno waxaa weeyaan hishaam ibn abi cabdillaahi dastuwaa-i can qataada hamaam haddaad u geysid mutaabacaad badan waay marka saa darteed marka takb yacni rafculyadaynku waa la ogol yahay wixii ka soo haray afarta meel afarta meel ee qaalibka ah waxay tahay marka gacmaha salaada la gelaayo marka rukuucda la aadayo marka laga soo kor noqonayo saddexdaas ibnu cumaraa sheegay marka uu sujuudda aadayana waa anfiyeyba ibnu cumar walam yakun yarfacu yadayhi idaa sajada buu yiri haddana ibnu cumar wuxuu keenay wa kaana yarfacu humaa labada gacmood kor u qaadi jiray idaa qaama min min ithnayni min ithnatayni laba ragca hadduu kasoo kor noqonayo marka afar meelaa ibnu cumar ku jirto xadiid xadiidkiisa afartaas meel marka waa inta sunnada aadka daa'imka oo mu-akadka ah diidmada ibnu cumar uu diiday oo uu leeyahay walam yakun yarfacuhumaa idaa sajada halkan waxaan ku haynaa malik bnu lxuwayrith inuu sugaayo nebigaan arkay buu leeyahay isagoo sujuudda iyo markuu kasoo kor noqonayo gacmaha kor u qaadayo markaas waxaa weeyaan almuhbitu muqadamun cala annaafi ama qofka muhbitka cindahu ziyaadatu cilmin hadda wuxuu arkay u ka warramaa saxaabigan ibnu cumarna wuxuu ka waramayaa gaayatu maa fiihi inuunan arkin asaga marka isaga inuunan arkin ma jirta maahan macnaheedu marka ayb wabihi qaala akbaranaa moxamed bnu lmusanaa qaala xadaanaa mucaad bnu hishaami qaala xadaanii abi wahuwa hishaam bn abi cabdillahi dastuwaa-iy can qataadata can nasr bni caasim can malik bni lxuwayrih ana nabiy اllahi sal l slama kana ida dakla fi الsalaati fadakara naxwahu wazaada fiihi wuxuu ku daray waidaa rakaca facala mila dalika waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuci facala mila dalika waidaa rafaca ra'sahu min الsujuudi facala mila dalika qaala baabu tarki rafci اlyadayni cinda الsujuud gacmaha kor u qaadidooda in laga tago sujuudda agteeda waa baabkii hadda cagsigiisa way hadda in la kor yeelo kasoo hadlay in laga tagana maxaa kusoo arooray wabihi qaala akhbaranii moxamed bnu cubaydin اlkuufiy wahuwa الطanaafisiy alkuufiyu اlaxdab hiqat qaala xadaثna bn اlmubaarak can macmari can الzuhriyi can salimi can ibni cumara qaala kana rasuulu اllahi sal l slm yarfacu yadayhi gacmihiisuu kor u qaadaya ida اftataxa salaata waidaa rakaca waidaa rafaca wakana laa yafcalu dalika fi الsujuudi sujuudda kuma samay jirin marka kuma samayn jirin waa cilmigiisa kii horena waa ziyaadatu cilmi baabu أwali maa yasilu ilى اlardi min اlinsaani fi sujuudihi baabu bayaani أwali maa shaykan ugu horeeya caddayntiisa yasilu gaarayo ila اlardi dhulka gaaraya marka ugu horeyso min alinsaani dadka insaanka xaal uu ka mid yahayna fii sujuudihi sujuuddiisa dhexdeeda yacnii marka uu sujuudayo jirkiisa meesha ugu horeyso ee dhulka gaarayso waa halkee gacantii miyaa mase waa jilbihi masaladaa buu rabaa marka inuu ka hadlo wabihi qaala akhbarana alxuseyn bnu ciisa wahuwa alqumisiy albistaamiyu saduuqun saaxibu xadiid bukhaari iyo muslim ayaa u wariyaan abu dawud iyo nasaa-i qaala xadaanaa yaziidu wahuwa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa shariiku can caasim bni kulayb can abiihi can waa'il bni xujirin qaala waail waxa uu yihi ra-aytu rasuula اllahi sal l slm nabigaan arkay idaa sajada hadduu sujuudaayo wadaca rukbatayhi labadiisa jilbood ayuu dhigayay qabla yadayhi labadiisa gacmood ka hor waidaa nahada hadduu kacaayana rafaca yadayhi labadiisa gacmoodou kor yeelaya qabla rukbatayhi jilbihiisa ka hor xadiidkan marka shariik baa la gooni noqday waa shariik can caasim walidalika bayhaqi iyo duruqdiisa markuu keenay waxaa yaziid bnu haaruun oo raawiga ah xadiidka uu yidhi walam yarwi shariiku can caasim bni kulayb ila hada alxadiid alwaaxid shariigna hadda waa sayi lxifdi tirmidi isaga waa xasaniyey xadiidkan oo wuxuu yidhi xadiidun xasanu gariib laa nacrifu axada rawaahu mila hada gayru shariik maahan markaa buu yidhi waalcamalu calayhi cinda akari ahli اlcilmi ahlucilmiga badankood waxay ku tageen in jilbaha la hormariyo yarowna an yadaca arajulu rukbatayhi qabla yadayhi waidaa nahada rafaca yadayhi qabla rukbatayhi warawaa hamaamu can caasimin hada mursalan xadiidka shariik haddana waaba lagu khilaafay isagoo saa awalba ahaa ayaa haddana hamaam uu xadiidku wariyey mursal ahaan mursalkuna min aqsaami daciif ayuu ka mid yahay walam yadkur fiihi waaila bna xujirin ma sheegin markaasuu tirmidi yidhi washariikun kahiiru اlgalai wاlwahm marka xadiidkan ciladaabaa haysata marka shariik oo la gooni noqday iyo yacni mukhaalafadan lafteeda uu ishaarayo ayb daara qutni sunanku isaga kusoo saaray wuxuu yidhi tafarada bihi yaziid bnu haaruun can shariik walam yuxadid bihi can caasim bni kulayb gayra shariik washariikun laysa bilqawiyi fi ma yanfaridu bihi sidaasuu daara qutni uu yidhi isagana dhacay bayhaqina xadiidka isnaadkiisa waa daciifiyey ayb marka xadiidkan dacfi baa ku jiro jumhuuru ahlilcilmi laakiin sida uu tusayay ku tageen oy qaateen marka maalig laga reebo inta kale badanaa waxay ku tageen in jilbaha uu hormariyo qofka wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdullaahi bnu naafic wahuwa asaa'iqu almaqzuumiy can moxamed bni cabdillaahi bni xasan waa annafsu zakiya aa lagu naanaysi jiray hiqat wakana kharaja cala almansuuri wagalaba cala almadinati watasamaa bilkhilaafati faqutil ayb markii dambe marka waa la dilay mansuur ayuu ku baxay madiinow qabsaday khilaafo ayuu iskaga magacaabay waa la dilay markii dambena ayb can abizinaad waa marka ay leeyihin de khuruujku bacdi salaf ayuu markii hore madhab u ahaan jiray oo bacdi salaf oo ayagu markaa khuruujka in wax lagu xallin karo ama yacni u arkayay ijtihaadkooda ayaa jiri jiray ibnu taymiyana minhaaju sunnaha juska afaraad iyo waa ku sheegaa ibnu xajarna kitaabka lisaanulmiisaanka tarjamada alxasanu bnu saalix ibni xay ayuu isaga laftiisa wuxuu tilmaamay tahdiibu tahdiibka labadaa mid buu ahaaye ayuu wuxuu tilmaamayaa aakhirka wuxuu leeyahay khuruujku madhab ayuu u ahaan jiray bacdi salaf qaar ka mida markii dambena incaqada alijmaacu calaa tarkihi in laga tago oo laga dheeraado ayaa in ijmaacu uu ku guntanmay markii mafaasidiisa la arkay buu leeyahay ayb labaduba marka sayaalkaasay tilmaameen weliba ibnu taymiya waa sii wadaa wuxuu yidhaahdaa dadkii ku ijtihaadayna wixii ay ayagu markaas rabeen iyo wanaaggii ay rabeen oy keena islahaayeen ma aynan gaarin ayuu yidhi walidaalika marka wuxuu yidhi laa aqaamuu diinan walaa abqow dunyan diinna ma aynan oogin adduunyana ma reebin waayo haddii wuxuu ay noqdaan iska dagaal ama yacnii uu noqdo dagaalku qofka xilmiga iyo dulqaadka badan oo caqliga badan oo tasarufka fiican dantaa u diidayso sida uu rabo inuu wax u maamulo waayo tala faray ka baxaysaa dadka ay wax kaala dhexeeyaanna dad sufaha ahaa ku jiraba marka dagaal mar haddii uu bilowdo qofka safiiha see u celinaya sidaad u celiso ood u dabdisaab adagba adiga caqligaagii marka iyo waxau noqonayaa waxaan marka wixii laga rabay aan kasoo bixin waa sida uu ibnu taymiya yiri waay waana sida muuqato can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal ا ly slama yacmidu axadukum yacni ayacmidu hamzadayaa ka xadfan ayacmidu miyuu u qasdayaa axadukum midkiin fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda fayabruku markaa yacnii uu arumanayaa kamaa yabruku اljamalu ratiga sida u arunto oo kale oo u fariisto ayb marka istifhaamku marka waa istifhaam inkaari ah waay waa la inkiraa sifadaas waay waxa la diidan yahay yacnii midkiin yaanu u fariisanin sida ratiga u fariisto marka war badan iyo khilaaf badan wuxuu ka jiraa ratiga see u fariistaa marka culimada qaar waxay leeyihiin ratiga labadiisa lugoodoo hore waa gacmihiisa iyagoo dhulka ku bilaabaa marka saa darteed marka waxay leeyihiin gaca gacmaha in la hormariyo ayaa waxay u ekaanaysaa sida ratiga u fariisto in loo fariisto markaas waayo adiga laba gacmood iyo laba lugoodaad leedahay ratigana labadiisa gacmood aawe lugaha hore wahay marka labada lugood dambe iyo hore tee ku tee hor bilaabaa labada hore u fariistaa marka waxay leeyihiin alburuku kamaa yabruku lbaciir ama kamaa yabruku ljamal waxay ku imaanaya ninku markuu gacmihiisa dhigto ayuu shabahayaa geela leanna geela gacmihiisa labada lugooda hore waayo dhahay culimo kalena waxay leeyihiin geela jilbihiisu bani aadamka jilbihiisu waxay ku yaallaan lugihiisa geelana jilbihiisu waxay ku yaallaan gacmihiisa oo labada lugooda hore ah waxa la sheegayna waxaa weeyaan marka jilbaha meesha ugu horeyso dhiganayana waa jilbihiisoo dhiganaa bay dhahay calaa haadaa marka qofka jilbaha dhigtaa geela shabahayay dhahay meeshaas marka war badan baa ku jiro imaamu nawowi waxaa laga soo guuriyaa inuu yidhaahdo axaadiidta arrintan iyo tarjiixeedu aad iyo aaday khafaa badan baa ku jiro dhahaa waa ka gaabsadaa marka naam way dhib badan tahay culimada qaarna waxay yidhaahdaan waxa la nahyinayo yacnii waxaa weeyaan fa habfadhi ee ma ahan bay leeyihiin yacnii meesha lagu fariisanayo ma laga hadlayo leeyihiin waayo xadiidku haddii meesha lagu lagu bilaabayo lagu fariisanayo ay tahay nahyigu wuxuu dhihi lahaa falaa yabruk axadukum bimaa yabruku bihi lbaciiru waxa uu ratiga ku fariisto iyounan ku fariisanin marka waxay leeyihiin xubnahan iyo la fiirin maaye markaad adigu fariisanayso habkaagaas hadduu geela hab fadhigiisa u ekaado unbaa ihtimaam la siinaa bay leeyihiin wax hadda weynoo kasoo xasilayana ma loo jeedo laakiin un jumhuuru ahlilcilmi waxay u badan yihiin soo tirmidi sheegay jilbaha in la hormariyo ayb xadiid kalena waaba imaana isaga waa kan wbihi qaala ahbaranaa haaruun bnu mxamed bni bakaar bni bilaali min kitaabihi wa huwa saduuqu qaala xadaanaa marwan bnu muxamed wa huwa alsadiyu dimashqiyu hiqat qaala xadaanaa cabdاlcaziiz bni muxamed wahuwa daraawardiy qaala xadaanaa muxamed bnu cabdillaahi bni اlxasan can abi zinaad can اlأcraj can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ida sajada axadukum midkiin haddii uu sujuudayo falyadac yadayhi labadiisa gacmood ha dhigo qabla rukbatayhi labadiisa jilbood ka hor walaa yabruk younan fariisanin buruuka albaciiri ratiga fadhigiisa oo kale kan marka xadiidkan abu hurayra ibnu xajar waa-il xadiidkiisa iyo kan kanuu rajaxaa isaga kanna muxuu leeyahay gacmihii ha dhigo jilbaha ka hor gadaalna muxuu ka yidhi walaa yabruk kamaa yabruku lbaciir ibnu lqayim isaga marka wuxuu yidhaahdaa qalbi baa ku jira xadiidka oo waxay ahayd idaa sajada axadukum falyadac rukbatayhi qabla yadayhi bay ahayd waayo buruuka albaciir iyo waxaa isdiidayuu leeyahay qeybta hore xadiidka laakiin waa calaa fahmihi isaga marka waa haddii buruuka albaciirka aan dhahno sidii hadaaya aan awalaa laysku soo khilaafay taas ayb qaala baabu wadci lyadayni maca alwajhi fi sujuudi labada gacmood dhigidooda maca alwajhi wejigana lala qabo fi sujuudi sujuudda dhexdeeda markaad sujuudsan tahay gacmihii wejigii inaad isla dhigto wbihi qala akhbaranaa ziyaad bnu ayuub qala xadaana bnu culaya qala xadaanaa ayubu can naaficin can ibni cumara rafacahu qaala ina alyadayni tasjudaani labada gacmood waa sujuudayaan kamaa yasjudu lwajhu sida wejigu u sujuudayo kale marka wejiga inaad dhigto gacmihiina kor u qaada lama ogola faidaa wadaca axadukum wajhahu midkiin hadduu wejigiisa dhigo falyadac yadayhi gacmihiisana ha dhigo waidaa rafaca hadduu koru idaa rafacahu hadduu kor u soo qaado wejigiisa falyarfachumaa labadiisa gacmoodna ha soo qaado labadii gacmood marka iyaguna waa sujuudayaan marka sujuudda xubnahooda de baabka dambe uu ku sheegi doonaa laakiin waxa u asala bay yidhaahdaan xubnaha toddobada ah wejiga xadiidka marka almusii salaatahu ayay waxay ka qaadanayaan wamakin jabhataka markaad sujuudaysid fadhi yani foolkaaga dhulka makani wamakin jabhataka marka waxaa laga qaadanaa bay dhahen inta kale hadduu ka tago qofka ama gacmihii kor u qaado ama hal lugoo kale uu kor u qaato sujuudda ma salaadda ma buraysay leeyihin waayo ninkaas musii salaatahuga ee nebigu uu salaada baraayay wamakin jabhataka bis u sheegay ayb laakiin kan laftiisa hadda amar iyo waxbaa ku jiro qaala baabun calaa kami sujuudu sujuudu waa imisa meelaha laga sujuudayo wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can camrin can camar waa camr bnu dinaar can taawuusin can ibni cabaasin qaala umira nabiyu sal l slama nebigu waxaa la amray an yasjuda calaa sabcati acdumin toddoba laf inuu ka sujuudo walaa yakufa shacrahu walaa hiyaabahu dharkiisa tinti timihiisa inuunan celcelinin oo dhulka uusan ka celinin walaa hiyaabahu dharkiisana inuunan celcelinin oo dhulka uunan ka celinin ayb isagaana fasiraya musanifka laftiisu hadda baabka dambeu ku fasiraa macnaha marka walaa yakufa shacrahu walaa hiyaabahu waxay tahay qofku hadduu tin badan yahay ee uu sujuudayo maahan inuu tinta celceliyo mar walba dhulka ka celiyo oo uu hadba gadaal usii daayo maro weyn oo kale wataa maradiisii ama cimaamadiisii ma inuunan celcelinin oo dhulka uunan ka celinin markuu sujuudayo waayo qala baabu tafsiri dalika wbihi qala akhbaranaa qutaybatu qala xadaanaa bakru can ibni اlhaad can moxamed bni ibrahim can caamir bni sacdi can اlcabaas bni cabdilmuطalib anahu samica rasuula اllahi sal l slm yaquulu ida sajada اlcabdu addoonku hadduu sujuudayo sajada macahu sabcatu aaraabin toddoba xubin ayaa la sujuudo wajhuhu wa kafaahu wa rukbataahu wa qadamaahu todobadaas wajhuhu marka la leeyahy marka de wejigii madaxii baa ku yaallo timihii madaxay ku yaallaan iska daa marka faraha ka qaala baabu sujuudi cala aljabiini goonka korkiisa in laga sujuudayo waxaa kusoo arooray caddayntiisii u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salma walxaaris bnu miskiin qiraa'at calayhi waana asmac wاllfd lah can bn اlqasim qala xadaanii malik can yaziid bn cabdillahi bn اlhaad can muxamed bn ibrahim bn اlxaariث can abi salmata can abi saciidi اlkhudriy qaala waxa uu yihi fabasurat caynaaya hadaluu soo waday dabcan waa mukhtasar xadiidka waa la soo gaabiyey fbasurad waxay aragtay caynaaya labadeyda indhood rasuulllahi sal l slama calaa jabiinihi goonkiisa korkiisa iyo waanfihi sankiisa atharu lmaai biyaha raadkooda uu yahay iyo watiini iyo dhoobada roob baa da-ay roobkii waa soo hooray dhulkii buu ku daayay caradii nebigii marka waa ku sujuuday biyihii iyo dhoobadii baan sankiisa iyo goonkiisii iyo ka arkaya min subxi leylati ixdaa wa cishriina markay ahayd ramadaanka kooiy labaatan mukhtasarun marka calaa jabiinihida buu ka rabaa goonkiisii biyo iyo dhiiqa ma aynan gaarteen haddii uunan dhulka dhigin dhulkau dhigay waa marka macnaha qofka marka foolkaas oo dhan inuu kus- ka sujuudi karo ayay ku tuseen baabu sujuudi cala alanfi sanka korkiisa sujuuda laga sujuudayo wbihi qaala akhbaranaa axmed bnu cmr bni sarx wayunus bn cabdilaclى wاlxaariث bni miskiin qira'aة calayh waana asmc wاlafdu lahu can ibni wahbi can ibni jurayjin can cabdillaahi bni طaawuus can abiihi can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula اlah sal l slm qaal umirtu an asjuda calىa sabcatin ayaa la amray laa akufa shacra wala hiyaab timaha ma celinaayo dharkana ma celinayo aljabhati walanfi walyadayni wاlruqbatayni wاlqadamayni aljabhati walanfi ayuu yidhi halay isku yihiin dabcan marka ilaa toddobadu saasay ku imaanayaan yadayn rukbatayn qadamayn waa lix aljabha waa kan toddobaad sanka marka jabhada foolkuu ku dhex jiraa bacdi riwaayaat buuna nebiga ku ishaaray uu yidhi aljabhatu wa ashaara ilaa anfihi sankana waa tilmaamay halay isku yihiin marka hadday hal yihiin marka kee tabaca kees asal ah jabhada foolka asal ah bidaliila qofka haddii uunan foolkiisa dhulka dhigin ee uu sanka keliya dhulka dhigto ma sujuudin qofkaas xadiidkana wuxuu waa makin jabhataka buu leeyahay laakiin hadduu foolka dhigo sanka uu dhigi waayo waxbaa ka maqan laakiin waa ansaxay sujuuddiisa ayb baabu sujuudi calى اlyadayni wbihi qaala akhbaranaa cmr bnu mansuur الnasaa-iyu qaala xadaana اlmucalla bnu asad wahuwa alcamiyu albasriy qala xadaanaa wuheyb can cabdillahi bni طaawuus can abihi can ibni cabaas can الnabiyi sal ا l slam qaala umirtu an asjuda calىa sabcati acdumin calى اljabhati waashaara biyadihi gacantiisuu ku tilmaamay calaa anfihi sankiisa walyadayni wاlrukbatayni waaطraafi اlqadamayn baabu sujuudi calى اlrukbatayn wbihi qaala akhbarana mxamed bn mansuur almakiyu wcabdullahi bni mxamed qaala xadaanaa sufyaanu can bni طaawuus can abiihi can bni cabaasi qaala umira الnabiyu slى اllahu عalayhi waslm an yasjuda calىa sabcin toddoba inuu ka sujuudo wanuhiya an yakfita inuu markaa celiyo ashacra wahiyaab calaa yadayhi warukbatayhi waaطraafi asaabicihi inuu ka sujuudaa la amray qaala sufyaanu qaala lana bnu طaawuus wawadaca yadayhi calaa jabhatihi buu saaray gacantiisa foolka wa amarahaa calaa anfihi sankiisuuna soo marsiiyey uu mariyey qaala wuxuu yidhi hada waaxidu kani waa mid wاllafdu limuxamadin laba sheekho ile nasaa-i lahaaye lafdigan moxamed ibn mansuur baa iska leh ayb waxaa tilmaamaya marka qaala lana bnu طaawuus wawadaca yadayhi calىa jabhatihi waamarahaa calىa anfihi ibnu طaawuus baa sidaas dhahaya qala baabu الsujuudi calى اlqadamayni wbihi qaala akhbarana mxamed bn cabdillahi bn cabdilxakm can shucaybi can اlleyth qala akhbarana bn اlhaad can mxamed bn ibrahim can caamir bni sacd bni abi waqaas can cabaas bni cabdilmuطlb anahu samca rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama yaquul إida sajada اlcabdu adoonku hadduu sujuudo sajada macahu sabcatu aaraabin toddoba xubnood ayaa la sujuudo wajhuhu wa kafaahu wa rukbataahu wa qadamaahu iyo labadiisa gomadood hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed